Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay kulan la xiriira taageeridda iyo sidoo kale ilaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo sameynta sharciyada. Madasha ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee Wasaaradda Haweenka Jubbaland, Marwo Miski Yuusuf, iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda UN Women oo markaasi taageeraysa mashruucan. Marwo Miski Yuusuf, agaasimaha guud ee wasaaradda, ayaa daafurtay kulanka iyada oo ka hadashay ahmiyadda uu kulankani leeyahay.
waxaan halkan maanta iskugu imaanay waxaa waaye inaan eh, idin furno tababarka ku saabsan ololaha doodista ilaalinta iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda Een, waxaa xusid mudan inaan shalay eh, eh, I mean, ah, arbacadii inaan soo furnay iyadana tababar ku saabsanaa ka qaybgalka haweenka ee dowladaha hoose waxaa u malaysaa in tababarada ay wasaaradda bixinaysa runtii ay iskaawayaan Een, maanta keliya kama hadlayn dowladaha hoose laakiin waxaa ka hadlaynaa inay haweenka ka qaybgeli karaan dhammaan eh, siyaasadda dhinace qaybeeda kala duwan hadday noqoto xafiisyada hadday noqoto eh, maxaa la dhihi jiray eh, siyaasadda oo qolihii wasiirada hadday noqoto agaasimayaasha hadday noqoto dowladihii hoose iyo hadday noqoto kuwa lasoo magacaabaya dhammaan Een, runtii waxaan isdhihi karaa in haweenka ay yihiin lafdhabarka bulshada la-aantoodana ay waxba la qaban karin Een, wax kastoo maanta aflaxo waxaa ka dambayso waxaa waaye haween Een, ragga maanta madaxda noo ee dowladda maanta madaxda ka ee haddaysan haween ku tirsanayn haddaysan haween soo dhiirigelinaynin runtii ayaga naftarkeeda maysan u hogaamiyeen siyaasaddana maysan eh, noogu horumareen marka een, waxaa dhibkana hayso waxaa waaye doorkeena inta badan ma muuqdo oo waxaan ka shaqaynaa behind the curtains mise haddii la dhahayo daahaye gadaashoo dhan ka maamulnaa Een, waxaa marka halkan isku imaan waxaa waaye inaan daaha gadaashiisa kasoo baxno inaan een, annaga isdhiirigelin karno inaan ka qayb qaadan karno doorkeena uu noqon karo door la arkayo oo muhiim aan ka qaadan karno si aan codkeena inta badan aanan la maqlin waxaa laga yaabaa marka daaha gadaashiisa wax ka maamulaysin codkaada inta badan aanan la dhegeysan qofka la arkayo baa codkiisa la dhegeysanaya lana maamuli karaa Ee, in marka waxaan rajaynaynaa aan kasoo baxno annaga naftarkeena daahiga banaanka isa soo dhigno in aan ee, ku xadgudbin shareecada diinta laakiin aan xuquuqdeena u dhowrno in aan bulshada doorkii aan kale aan ka qaadan karno dhinaca horumarka Ee, siyaasadda markii la leeyahay waxay gundhi ku tahay wax kastoo horumar oo bulshada ay gaarayso Ee, haddaadan siyaasadana aadan ku dhex muuqanin aadan ku dhex jirin aadan codkaada laga maqlaynin runtii horumarka kale oo bulshada ma gaari kartid haddaa maanta rabto inaad isbitaal dhisto haddaa maanta rabto ceel biyo inaad samaysid haddaa maanta rabto iskuul waxbarasho inaad samaysid haddaadan siyaasaddaadii la arkaynin qof la xushmeynaya aadan ahayn wax uol aanan ahayn Een, hadal uu ka go-ay aanan ahayn iskuulkaas ma hirgelin kartid marka wax kastoo maanta bulshadeena ay u baahan tahay waxaa asaas u ah inaad saameyn ku leedahay siyaasadda